lingerie. You know, she is Rihanna's first ever brand ambassador for Savage Fenty. And she says in the caption on her Instagram, posing in the underwear, she goes, I swear I still make music. VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaado ah afariyo tobanka bisha julaay sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna saacaddu ay tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababa la xiriira xanuunka coronavirus idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad barnaamijka idinkuga haynana waxaa ka mida dhallinyarada leh hal abuurka dhinaca ganacsiga oo kusoo badanaya dalka jabuuti hamigiygii koobaad wuxuu ahaa inaan shirkad samaysto office samaysto kan waan gaaray iminka su-aasha waxaa weeyaan ee tallaabada kale hadhe waa inaan hamigeygii kale haddana sii wado iminka waxaan wadaa dukaan dhara magaasaan dharka iibiyaa dhar turkiya maarkado inaan sameeyo dukaanka waan jira sharta labaad
waxaa kaloo aad maqli doontaan saameynta uu covid nteen ku yeesha dhallinyarada ka shaqeeya xafiisyada socdaalka soomaaliya kaalimihii sugaanta ayaanan ka marnayn barnaamijka ere lagu maqsuudiyo macna guurkuu leeyahay wa mas-uuliyaday qaadaan
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa dhegaystayaal balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
magaalada new york oo mar ahayd meesha ugu badan ee uu ka jiro xanuunka covid -19 dalka maraykanka ayaa afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyay aan cidna ugu dhiman xanuunka tan iyo markii qofkii ugu horreeyey xanuunka laga helo kowdii bishii march ayaa noqonaysa markii ugu horraysay aan cidna ugu dhiman duqa magaaladaasi new york bill de blasio ayaa isniintii sheegay in xanuunka in laga adkaado ay adag tahay isagoo intaasina ku daray inay isha ku hayaana guud ahaanba dalka uu sheegay inay u jeedaan gobollo badan oo maraykanka oo hadda xanuunku uu si daran uga jiro islamarkaana aan haatan cidna dabaaldegi karin geysta kale maayarka magaaladaasi new york waxa uu sheegay inuu si gaara uga warwarsan yahay korarka tirada dhallinyarada da'da labaataneeyada ku jira oo xanuunkaasi uu ku soo dhacaya isagoo ku booriyey inay xidhaan maask amaba aftabool wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa waaxda xabsiyada ee dalka maraykanka ayaa sheegtay inuu dalka lubnaana dib ugu laabtay kadib markii xabsiga laga sii daayey nin ganacsadaha u dhashay dalkaasi oo sannadkii laba kun iyo sideed iyo toban lagu helay inuu jabiyey cunaqabatayn uu maraykanku soo rogay ninkan oo lagu magacaabo qaasim tajadeyn oo da-diisuna ay tahay shan iyo lixdan jir ayaa lagu eedeeyey inuu maalgeliyey kooxda xisbullah oo ay taageertay iiraan islamarkaana loo aqoonsan yahay urur argagixiso sannadkii laba kun iyo sagaalkii ayaa ninkana loo yaqiinsaday inuu yahay xubin muhiima oo taageero maaliyadeed siiya kooxdan xisbullah isagoo isaguna dhankiisa eeddaasi iska fogeeyey hase yeeshee sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban ayaa loo soo gacan geliyey maraykanka kadib markii lagu qabtay dalka morocco iyadoo sannadkii laba kun iyo sideed iyo tobanna u qirtay eedda loogu soo oogay oo ahayd inuu ku xadgudbay cunaqabataynta maraykanka iyadoo intaasi kadibna lagu xukumay shan sanno oo xadhiga
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay dhowaan dowladda soomaaliya ayaa dib u furtay duulimaadyada gudaha kadib bilooyin uu adeegaasi u xirnaa coronavirus dartiis muddadaasi waxaa shaqala-aani ay soo wajahday dhallinyarada ka shaqeeya xafiisyada socdaalka iyo kuwa jira tigidhada diyaaradaha waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrimahan ka waraystay axmed maxamed cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyaradaasi ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ugu muhiimsan ee ay lumiyeen muddadaasi ay xiraayeen waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dee kastamarradii baasanjaradii nagu xirnaayo aan tiiradu u jarjirnay iyo kalgo dhanka yaga aniga tarafal ajensyada iyo baasanjarada xiriirkooda tusaale ahaanoo kale baasanjar aad qaaday aad wadan kale geysay mise magaalo geysay magaalo kale geysay oo kaaga baahan micnaha inaad u shaqayso dee micnaha dee asagana meesha ku xaniban adiga aan wax u qaban karin soo maada garan marka waxyaabaha aan weyn waxaa ka mid a dee khidmadii micnaha serviska aan qaban jirnaa meesha ka baxday soo maada garan taasna waxaa u aanaynaynaa micnaha xanuunka soo kordhay dunida afiyey ma jidhaa shaqo kale oo ku bedelan karteen inta ay xirnaayeen duulimaadyada hawada ee soomaaliya may walaal horta shaqo kaleo aan ku bedelan karna ma aysan jirin waayo waxay micnaha professionalka aan aan ku shaqaysan jirnay ahayd meesha keliya aan micnaha dee aan baranay inaan ka shaqaysana ayay ahayd meeshana lagu barta ayay ahayd tusaale ahaan afar sano baa hadda micnaha aan ka shaqaynaya hadda aviationka aan ku jiraa shaqo kale ma aan raadin meesha kale aan ku micnaha liigu yaqaano dadkana igu barteen waxaa ahayd meesha travel agencyga hadda dib ayaa loo furay hawadii waxaad iga warataa sida ay shaqadu u socoto walaal shanta bisha baa la furay localkii baa la yiri oo la fasaxay waxa la yidhi diyaaradaha way shaqeeyaan hadda cilada ugu weyn inay haysto waxaa weye qiimihii berigii ay diyaaradaha ku bixi jireenoo micnaha mise hadda tusaale ahaan boosaasa muqdisho boosaasa kismaayo garowe muqdisho garowe wixii ma jiraan micnaha qiimaha waa qiimo cirka oo aada qaali u ah weeye waa localka keliya internationalkana weli micnaha diyaaradaha internationalka bilaaw lahaa lama hayo marka hadda haddii localka ay furmeen waxaa rajeynaya micnaha qiimaha inuu dib bartiisa hore ku noqdo diyaaradaha internationalkana ay furmaan hadduu rabin baasanjarada inta badan localka aad baa dadka u bixi jireen laakiin baasanjarada anaga aadka noola shaqeeya waxa ahayn baasanjarada internationalka inta badan aada hadday noqdaan micnaha kuwa hay-ada dad micnaha dibadaha jira inta badan way ku badnaayeen micnaha dadka hadda xataa waxaa jira dad addaan qaadnay ku xanuun meelo ka soo bixi laha soo maada ciyaalkooda halkaa joogaa mise halka haddii ciyaalkooda shaqa halkaan u joogo shaqa halkaan hadday businessy ku lahaayo aan dib usoo noqon karin baa jira marka international flyska iyo local flyska micnaha marba same price ma aha dhanka micnaha dakhliga markay noqoto xataa laakiin waa rajeynayna ay dib u furmaan wax walba si makaanadooda hore ay kusoo noqdaan durabid waaya markaa dhaqaal ahaan adiga maxaa commission ah oo kaaga soo xarunaya markaad diyaaraddu qof saadho oo saami noocey ayaad leedahay markay noqoto local flightka local flightka inta badan basic micnaha qofka lacaga xadidan buu leeyahay laakiin internationalka ma noqoto qofka asaga waxaa weeye xadida lacagtuu saaran lahaa commissionka marka waxaa weeye internationalka mar walba waxaa weye qofka markuu tigid jaro asaga wuxuu go-aamiyaa commissionka uu saaran lahaa laakiin local flightka inaa carabaaba ma rabo micnaha ay commissionada lacagta inoo saaraan laakiin wax fixa ah waxa weye oo dad inoo go-aamisa ha ha ha alxamdulilah waxaa weye wax dhaama ma laha aad bay u fiican tahay commissionka inoo saaran localka dhaqaalaha ee kaaga soo xaroodaa mid ku filan yahay weli wuu naga badan yahay wuu naga badan yahay wuu naga badan yahay waxa maanta magaalada aan ku joogo waxa weye xafiiska aad baa waxaa weye kalgo iyo nolosha hadda micnaha saamaysaha xoogaad hakad keenaya ma ah laakiin waxa weye dad baan ka biilaa xataa reerkeyga aan micnaha ka baxsan soomaalida gar dad baa waxbarasho aan ka bixiyaayo jaamacada aan ka bixiyaayo hadda iskuulaad dhigso waxa weye soomaalida gar waxaan ka biila waxa weye xafiiska ha ha ha waa marka ugu horreysay saameyntan annaga aan inisoo foor saarto markaan noqono aviationka mise travel agenciyada mise xafiisyada diyaaradaha oo dhanba meel walba micnaha dunida ay tahayba waa ogtahay yuusufo micnaha diyaaradaha xaaladooda see noqotay diyaaradaha caalamka ugu awooda badan dhaqaal burburkii soo foor saaray xataa inay shaqaalihii mushaaraadkooda ay siin waayeen oo kala ceeriyeen iska wadaa micnaha xafiis travel agency oo micnaha dee uusara ka haysta diyaarada marka ugu horreysay shaqada hadda waa way bilaabatay boosaaso shaqadeed way bilaabatay garowna shaqadeed waa ay bilaabatay waxaa rajeynaya maalmaha soo socda shaqada sida dabiiciga caadiga dina kusoo noqoto kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed cabdulaahi oo boosaaso ugu waramaya waryaheena yuusuf maxamuud markana dhegaystayaal dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa hees cusub oo ay ku luuqeynayaan cabdirasaaq anshax iyo jaweeriya ere lagu maqsuudiyo macna guurkuu leeyahay waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweeney waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweeney ومقام تلمام لها بالعسيقة عرس شدن هنيمون معان سيدا يحب ذو السيادة هنيمون معان سيدا يحب ذو السيادة
إري له مقصوديو معنى كور كولي يا هي ومسؤولية ذي قادان badan iyo haweene waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweene ومقام تلمام لهم الحسيقة أرس شذن عني مون معاسقة يحب أدو سيادة عني مون معاسقة يحب أدو سيادة
Allo hobe, hobe, hobale. Allo hobe, hobe, hobale. Allo hobe, milka iyo gobol. Allo hobe, gaban mau la siiya. Allo hobe, qurux laguma laysta. Allo hobe, muqsal laguma jirta. Allo hobe, milka iyo gobol. Allo hobe, gaban mau la siiya. boqoradi mulax dumar meerayaasha qalbiga xibada kalgacalka manka deeqa ahayde xibada kalgacalka manka deeqa ahayde maalintaan warka helin urugadan dareema munasto la'aanta maqana jooga ahaade munasto la'aanta maqana jooga ahaade
boqoradi mulax dumar meerayaasha qalbiga xibada kalgacalka manka deeqa ahayde xibada kalgacalka manka deeqa ahayde maalintaan warka helin urugadan dareema munasto la'aanta maqana jooga ahaade munasto la'aanta maqana jooga ahaade
Allo hobe, hobe, hobale. Allo hobe, hobe, hobale. Allo hobe, milka iyo gobol. Allo hobe, gaban mau la siiya. Allo hobe, qurux laguma laysta. Allo hobe, muqsal laguma jirta.
alla hobey hobey hobalige alla hobey hobey hobalige alla hobey nin macquula oo mudan alla hobey murti hadal yaqaano alla hobey maamuusaadniga alla hobey dayaxiiga muqdho Allo hobe, milka iyo gobol. Allo hobe, gaban mau la siiya.
alla hobey hobey hobalige alla hobey hobey hobalige Allo hobe, hobe, hobale. Allo hobe, hobe, hobale. Allo hobe, milka iyo gobol. Allo hobe, gaban mau la siiya. Allo hobe, qurux laguma laysta. Allo hobe, muqsal laguma jirta.
alla hobey hobey hobalige alla hobey hobey hobalige alla hobey nin macquula oo mudan alla hobey murti hadal yaqaano alla hobey maamuusaadniga alla hobey dayaxiiga muqdho Allo hobe, milka iyo gobol. Allo hobe, gaban mau la siiya.
alla hobey hobey hobalige alla hobey hobey hobalige Allo hobe, hobe, hobale.
alla hobey hobey hobalige Allo hobe, milka iyo gobol.
alla hobey murti hadal yaqaano Allo hobe, qurux laguma laysta.
alla hobey dayaxiiga muqdho
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay duhur wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba dalka jabuuti shaqa la'aanta ayaa ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee horyaalla dhallinyarada laakiinse waxaa jira dhallinyaro la yimi halabuur ganacsi oo ay shaqooyin iyagu ku abuurteen haddaba dhallinyaradaasi waxaa ka mid a mustafa daahir cabdi waxaana weriya ayaga dalkaasi jabuuti sagal siciid faarax uga warramay ganacsigiisa horta markii ugu horreysay aan ay gashay hamiga ama riyada inaan ganacsi bilaabo waxay ahayd markaan horta suuqa shaqada usoo dhaadhacay jaamacaddii markaan dhameeyey isku dayay inaan shaqo helo kadib waxay suurtogeli weyday inaan shaqo helo marka laba sano ayaan shaqa doondoonay doondoonay kadib waxaan go'aansaday inaan waddankaas kaga baxo oon bal dhulka arsaqad ka raadsado waxaan dalb- dhigtay dhowr safaaradood baan viisa weydiistay way ii suurtogeli weyday inaan helo viisii kadib inaan shaqo yar helay meel aan macalinimo macalinimo intaan ku jiray ayaan gartay shayga shaqaalenimo la idhaahdo inayna ku jirin wax faa'iida ah habay raatee oo dad kale oo bili-aadan aad u shaqaynaysid oo aadu wax yar lagu siinayo faa'iidada ugu badan ee qofku helayo kadib ayaan isku dayay inaan business bilaabo shaqadii kuugu horreysad ku bilowdood ku aftaxdo riyadaadii maxay ahayd ganacsi Een, wax ganacsi la yidhaahdo horta waxaan ku bilaabay Een, waxaan ka dalbaday shiinaha ayaan u dirsaday baaladan qalanqiisha ee dumarku ay xidhaan hilqadaha silisaanta ayaan u dirsaday shiinaha kadib markaan halkan keeno qiimo yar baan ku siibsanayay qiimo iska yar haya yaan yaan markaas siinayay Een, hadda waxaad waxaad hoos baad ka bilowday hadda waxaan fadhinaa xafiiskaagii een, ofiskaagii Eh, qayb ka mid a riyadaadii waad gaadhay Een, ilaa xagee rabtaa inaad gaadha haddii ka bacdi maxaa kuu haray Een, eh, horta noloshu iyo hamiyaashu hamigu hami keliya too la gaadha maaha Een, waa jaranjaro kale hamigeygii koobaad wuxuu ahaa inaan shirkad samaysto office samaysto kan waan gaaray iminka su-aasha waxa weeyaan eh, tallaabada kale hadhe waa inaan hamigeygii kale haddana sii wado iminka waxaan wadaa dukaan dhara magaasaan dharka iibiya dhar turkiya markado inaan sameeyo dukaanka waan jaranjarta labaad kaana waan ku guda jiraa si aan u dhaqa u hirgelinaa insha allah hadduu ilaahay la qabto biidnillah kadib een, eh, hamigeyga horta anu wuxuu ma oran karo hamigeygu dhammaad buu leeyahay meel meel kuma oran karo halkaa baan ku joogsanaya laakiin waxaan rabaa inaan kor u socdo waxyaalo badan oo niyaddeyda ku jira way jiraan oon rabaa inaan xaqiijo insha allah haddaan usoo noqdo een, waxyaabahaad ka ganacsato maxaad ka ganacsataa Een, eh, anu horta een, shirkadadii ugu horeysay triangle multi service waxayaan waa service service yaan u qabanayay shirkadaha dadka caadigana waxaan u sameynayay vi- een, qof matalan doon inuu dhoofo ganacsi u dhoofaya dhakhtar tegaya yaan u- u sameynayay viisahan u u fudeedinayay dariiqa la maro warqadahan isku nidaaminayay iyo waxaan kaloon keenay system la yidhaahdo een, telefoonada lagaga bedelo shaashadda oo telefoonka waxaa la saaraa onticaser ama screen protector waxaa la yidhaahdo kan muraayada caadiga een waxaa la odhan karaa si dhayalo ku jabaa marka anu system waxaan keenay ahayd een telefoonka shaashadiisa aad keenay een jeel baad marinaysaa nano la yidhaahdo kadib mashiin baad gelinaysaa iltraviole laser le kadib telefoonkii waxaa soo baxayay adag wala waxaa la odhan karaa een inkamka ugu badan ama dakhliga ugu badan halkuu iga soo gelayay bilowgii halkaa weyn sababtaa wax jiida magaalada la yimaday waan xaysiis baan u sameeyey anaan ugu horreeyay ahayd Ma- marka ta ugu horreysay aan ii suurto gelisay inaan tallaabadii tallaabooyinkii kala qaado taas baa ahayd. dhar waan soo dejiyaa dhar waan soo dejiyaa waanan waan waxaan ku iibiyaa jumlad laakiin iminka igu horreysay inaan dukaan u furo
markaad doonaysa inaad wax dalbato een, ma waxaad leedahay een, asxaab meelo kala joogto een, toos kugu keenta waxaad doonaysa mise dad shirkadaad ku xidhan tahay Een, weli anu weli jabuuti kama bixin dad dhulka ay aan aan ka garanayna ma jirto Een, wax kastoo anu aan u baahanahay online baan ka dalbadaa maanta teknolojiyadiiba ayaa casri noqotay Een, aduu laga yaaba waxaan fahmay systemkii wax loo dalbanayay Een, sida qofka loo aamini karo shuruudaha waxaa dhan baan fahmay lima kala marayay donc aniga qof halka ay jooga ma jiro me online baan wax kasoo dalbadaa shirkadaan la xiriiraa broker la yidhaha ama dilaalina kuwaas baa waxaan doonaya isoo raadiya isoo helaa Aa, toos bay igu keenaa marka
Een, jabuuti dhalinyaro badan waxay yidhahdaan ganacsiga in la bilaabo waa adayg way adag tahay een, lacag badan buu u baahan yahay haddaad dee qof dhalinyaro adoo kalaa sidaadoo kalaa oo hami ganacsi leh haddaad tala siiso maxaad maxaad kula talin lahayd horta waxaan kula telin lahaa horta waxbaro waxbarashadii iskoolka ma ah ganacsigu isaga dhanba waa waxaa la odhan karaa waa wax u baahan inaad horta barato wuxuu ka dhigaya horta qof usoo shaqeena qof ganacsi ganacsada usoo shaqee sababta intaad lacag adigu aad leedahay gacanta ku qaban waa inaad u shaqaysaa qof kale ama lacag qof kale u leeyahay aad gacanta ku qabataa waanadaasna waanadaasna waano hooyadaan ka hayo anoo weli shaqaale xitaa shaqaba gelin ayaan oran jiray business baan furaya maxaan furaya markaa igu oran jirto waryaa rooba joog waxay igu oran jirta intaad lacag adigu aad lahayn gacanta ku qaban horta dad kale lacagtooda u shaqee oo gacanta ku qaban si aad experience waxooga heshid mas-uuliyadha adigu marka waxaan ka oran lahaa dhalinyarta horta inaad riyooto ay fiican tahay sababtoo ah bini-aadanku inuu riyoodo waa wax nagu dhex abuuran Ma haddana dadkoo dhan ma wada riyoodaan laakiin dhowr qof oo keliyata ayaa u dhaqaaqa sida riyada u rumayn lahayn marka wax kastabaa kaa qaadatee tallaabada inaad la imato ood noqoto qof mar kastaba u diyaara inuu wax barto oo wax biirsado sababtoo ah een, dadku inta badan waxay kelmad bay isticmaalaan mar kaste marka wax la weydiiyo waxay waxaa waan garanaya kelmadaas waa khalad waan garanayaa lama baahan weli maad samaysa waan su-aasha dhabta ma samayn donc wax kastaba isku day mar kastaba inaad wax jihida baratid xirfado jadiida n indhooyin ama waxyaalo kaloo weli aad arag inaad baratid kadib ayaad is oran kartaa wax ayaan hirgelin karaa ama dhaqaajin karaa kaasi dhegaystayaal wuxuu ahaa mustafa daahir cabdi oo ka mid a dhallinyarada ganacsatada ah ee dalka jabuuti waxaana uu warramaya waryahayaga sagaal siciid faarax markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester city ee dalka ingiriiska ayaa ku guulaysatay in laga laabto ganaax laba sano ah oo laga saaray ka qaybgalka koob kuryaalada qaaradda yurub ee loo yaqaano uefa champions league maxkamadda dhexdhexaadinta sbortiska ah ee dalka switzerland fadhigeedu uu yahay ayaa waxay shalay ku dhawaaqday in kooxda man city qaladaadkii lagu soo eedeeyey ee ka yimid xidhiir kubadda cagta adduunka ee uefa loo waayay wax cadeemo ah xidhiirka kubadda cagta uefa ayaa bishii februaayo waxa uu soo saaray ganaax laba sano ah oo kooxda manchester city looga reebay koob kuryaalada qaaradda yurub ee labada xil ciyaareed ee soo socda sababo la xidhiira in ay qiyaamaysay xeerka dhaqaale wanaagga kooxaha kubadda cagta qaaradda yurub intii u dhexaysay sanadihii iyo inkastoo kooxda man city ay ka badbaaday mamnuucistii laga saaray ka qaybgalka koobka uefa champions league ayaa haddana waxaa maxkamaddu ay ku ganaaxday toban milyan oo yuro lacagtaasi ayaa waxay ka mid ahayd soddon milyan oo horey uefa uu ugu ganaaxay kooxda man city waxaana tobankan milyan lagu sheegay inay kooxda city ku guuldaraysatay in xidhiirka kubadda cagta uefa ay kala shaqayso baaritaanadii lagu sameeyey kadib go-aankaasi ayaa bayaan ay soo saartay kooxda man city waxa ay ku sheegtay in go-aanka uu caddeyn u yahay in kooxda manchester city aanay sameynin wax qalad ah sidii markii horeba ay ku doodaysay kooxdu waxa ay u mahadcelinaysaa xubnaha guddiga maxkamadda waxaana ay uga mahadcelinaysaa sida wanaagsan ee arrintan ay u galeen ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay kooxda man city dhinaca kale nin ay walaal yihiin ciyaaryahanka daafaca midig ka ciyaara ee kooxda tottenham serge aurier ayaa lagu dilay magaalada toolow ee dalka faransiiska isagoo ku sugan dibadda baar lagu caweeyo sida ay ku warameen warbaahinta dalka faransiiska ninka la dilay oo lagu magacaabay christopher aurier ayaa waxa uu ku dhintay isbitalka kadib markii loola cararay waxaana la sheegay in dhowr xabad ee uga dhacday caloosha qofka dilka lagu tuhmayo ayaa la sheegay in goobta uu ka baxsaday christopher aurier oo u dhashay dalka ivoricos si la mid ah walaalkiisa ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahan sidoo kale ka ciyaara dalka faransiiska naadiga tottenham ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in kooxdu ay si aadah uga murugsan tahay warka ku saabsan in la dilay christopher aurier oo la dhashay ciyaaryahan sergi aurier booliiska dalka faransiiska ayaa ilaa iyo hadda baaraya dhacdadan iyo sida ay ku timid dhinaca kalena waxaa maanta dhacaya kulan ka tirsan horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta chelsea oo isku dayeysa in ay xilli ciyaareedka soo socda ka qayb gasho koob kuryaalada qaaradda yurub ayaa waxa ay la ciyaari doontaan naadiga norwich city kooxda norwich ayaa noqotay kooxdii ugu horreeyey ee horyaalka dib looga celiyo waxaana ay sanadka soo socda ka ciyaari doonta horyaalka heerka labaad habeen dambana sidoo kale waxaa dhici doona kulamo kale oo ka tirsan koobka horyaalka ingiriiska ee premier leaga kooxda banley ayaa martigelin doonta naadiga wolves kooxda bournemouth waxay aadi doontaa naadiga manchester city tottenham ayaa sidoo kale u safri doonta kooxda newcastle ciyaarta adagse waxay dhex mari doontaa kooxda arsenal oo martigelin doonta naadiga liverpool sidoo kale caawa waxaa jira hal kulan oo ka tirsan horyaalka zeri aada dalka talyaaniga naadiga atlanta ayaa kulankaasi waxay ku martigeli doontaa kooxda bresia habeen dambana horyaalka dalka talyaaniga waxaa dhici doona dhowr kulan kooxda bolonya ayaa martigeli doontaa naadiga napoli baarma waxay aadi doontaa ac milan kaleri waxay u safri doontaa samadoria leji ayaa martigeli doontaa kooxda valentina roma iyo helas veronan waxay ku ciyaari doonaan magaalada roma soswolo ayaa la kulmi doonta kooxda yuventus halka naadiga lazi ay u safri doonto kooxda udunese ugu dambeyntiina haddii aynu eegno dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda kubadda cagta chelsea ayaa xoojisay dadaalka ay ku doonayso inay kula soo wareegto ciyaaryahanka kooxda bayer leverkusen kaya habetes ciyaaryahankan u dhashay dalka jarmalka ayaa si kastaba wargeyska beelda waxa uu sheegay inuu kusoo biiri doono naadiga chelsea keliya haddii ay cadaato inay ku biiri doonto koob kuryaalada qaaradda yurub xilli ciyaareedka soo socda chelsea oo ay weheliyeen kooxaha leicester city iyo manchester united ayaa ku loolamaya labada boos ee ugu dambeeya ee loogu soo baxayo koob kuryaalada qaaradda yurub waxaana ilaa iyo hadda koobkaasi inay usoo baxeen xaqiijiye kooxaha liverpool oo horyaalka qaaday iyo kooxda man city oo kaalinta labaad ku jirta xubintii cayaarahana waa naga intaas
haatanna mar kale aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta jikaari iyo dayax dalnuur jacaylow qofku dhiban jiradaada la ildaran joogi waayeyowga xubigaagu jidibdhigay ajibaadayowga jidrahaagu dhaawacay jacaylow qofku dhiban jiradaada la ildaran joogi waayeyowga xubigaagu jidibdhigay najibaadayowga jidrahaagu dhaawacay war la jiifin karayo jajabkiisa lagu dhayo jacaylo ma leedahay war la jiifin karayo jajabkiisa lagu dhayo jacaylo ma leedahay jacaylow sirtaadiyo sida tamaashadaa tahay dadka ruuxka jaahili aqoon lagu jiheeyo jaamacad wax lagu baro jacaylow ma leedahay jacaylow sirtaadiyo sida tamaashadaa tahay dadka ruuxka jaahili aqoon lagu jiheeyo jaamacad wax lagu baro jacaylow ma leedahay jacaylow qof kula jira jalka kaaga saahiday dareenka jeel qaba dacwadiisa jeediyey fursad jala uu siiyo uu jawaabi karayo jacaylow qof kula jira jalka kaaga saahiday dareenka jeel qaba dacwadiisa jeediyey fursad jala uu siiyo uu jawaabi karayo maxkamad jidbixisiyo kaagbankiisa fulin karta jacaylow ma leedahay maxkamad jidbixisiyo kaagbankiisa fulin karta jacaylow ma leedahay jacaylow sirtaadiyo sida tamaashadaa tahay dadka ruuxka jaahili aqoon lagu jiheeyo jaamacad wax lagu baro jacaylow ma leedahay jacaylow sirtaadiyo sida tamaashadaa tahay dadka ruuxka jaahili aqoon lagu jiheeyo jaamacad wax lagu baro jacaylow ma leedahay
heestaas ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
jacaylow qofku dhiban jiradaada la ildaran joogi waayeyowga xubigaagu jidibdhigay ajibaadayowga jidrahaagu dhaawacay jacayl